بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين qال الإmام أbو عيسى التrmdي رحimه الlه bab ma jaءa في الlqطة وdalة الإبل والغنم baabu bayaani maa kii cadayntiisiibu u baab yahay jaa-a ku yimid fi luqatati baadida wa daalati اlibili wاlghanam baadida geela iyo ariga qaala xadaثna alxasan bnu caliyin اlkhalaal qaala xadaثna yaziid bnu haaruun wahuwa abu khalid alwasitiyu cabdlaahi bn abdlaahi bn abdlaahi bn wacabdullaahi bnu numayr can sufyaana xadaana yaziid wacabdullaahi can sufyaana can salamata bni kuhayl can suweyd bni hafalah hafalah aa loo dabdiya marka qaala kharajtu maca zayd bni suuxaan ayaan la baxay wa salmaana bni rabiica fawajadtu waxaan arkay sawdan jeedal dhulka yaallo oo xarig yani qaala bnu numayr fii xadiidihi xadiidka laba nin baa wadato yaziid iyo ibnu numayr ibnu numayr isaga xadiidkiisa wuxuu ku yidhi faltaqadtu sawtan waxaan soo qaatay dhulka kasoo gurbiyey oon kasoo qaaday jeedal fa akhadtuhu waan soo qaatay qaala qaalaa waxay yidhaahdeen marka labadoodu waa iswaafaqayaan hadda marka intaan marka faltaqadtu sawtan fa akhadtuhu cabdullah ibnu numayra iska leh yaziid ibni haaruun intaas ma sheegin qaalaa haddana labadoodii waa wateen marka waa iswaafaqayan hadda dachu ka tag bay yidha qaalaa waxay yidhaahdeen labadooda labada qaalaada waxaa waaye zayd bnu suuxaan iyo salmaan bnu rabiica qaalaa waxay yidhaahdeen dachu iskaga tag faqultu waxaan idhi laa adacuhu ka tegi maayo ta'kuluhu sibaac iyadoo ay cunayso dugaag xarigan dhulka ka tegi maayo dugaagii baa cunayo oo iska baabi-inayo jarjarayo la-aakudannahu waan qaadayaa oo qaadayaa fala astamticanna bihi waa ku intifaacsanayaa faqadimtu calaa ubay bni kacbin baan usoo galay fasa'altuhu waan su-aalay can dalika arrinkaa waxadadtuhu lxadiida xadiidkii baan u sheegay faqaala wuxuu yidhi axsanta waad wanaag samaysay wajadtu calaa cahdi rasuuli illahi sal ll ly slam waxaan helay suratan ayaan helay kiish fiiha mi-atu diinaarin boqol diinaar ay ku jirto waa dahab badan wey qaala faataytuhu bihaa waan ula imid yacni nebiga faqaala lii wuxuu igu yidhi carifhaa xawlan sanad naadi facaraftuhaa xawlan sanad ayaan yaboohiyey famaa ajidu ma helaynin man yacrifuhaa qof garanayo uma ataytuhu bihaa waan ula imid haddana faqaala carifhaa xawla aakhara sanad kale naadi facaraftuhaa xawlan aakhara ayaanxawlan ayaan naadiyey famaa ajidu man yacrifuhaa ma aanan arkaynin wax garanayo uma ataytuhu bihaa faqaala carifhaa xawlan aakhara sanad kale haddana yaboohi waa saddex sano facaraftuhaa uma ataytuhu faqaala wuxuu yidhi carifhaa xawlan aakhar waqaala xsi tiri buu yidhi markaa koob ciddatahaa tiradeeda wa wicaa-ahaa weelka ay ku jirto wa wikaa-ahaa xarigga ay ku xiran tahay yacnii aad u aqoonso xariggay ku xirnayd weelka ay ku jirto tiradeeda inta ay tahay meel ku qor iska ogow xifdi fa idaa jaa-a taalibuhaa qofkii dalbanayay rabay hadduu yimaado fa akhbaraka biciddatihaa tiradeeda uu kuu sheego wa wicaa-ahaa weelkay ku jirta uu kuu sheego wa wikaa-ahaa xariggeeda uu kuu sheego ay ku xiran tahay fadfachaa ilayhi c wa ilaa haddii kale fastamtic bihaa adiga ku raaxayso ayb marka sanad yaboohi buu ku yidhi haddana sanad kaleu yaboohi ku yidhi haddana sanad kaleu yaboohi ku yidhi waa saddex sano ayb saddex sano ka bacdi ninkii iska lahaa haddaad aragto si haddii aa weysana adiga qaado waagii uu yimaadana waa deyn lagugu leeyahay waa bixinaysaa ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaya dhowr xugun oo baadida dhulka laga helo qofka inuu naadiyo riwaayaadka hadda xadiidkan saddex sanay sheegayaan bacdi riwaayaatna hal sano haddii marka uu ugu yaraan saddexda waa sunno halka sanana waa waajib ugu yaraan marka waa inuu sanad naadiyo waay markuu sanad wax sheegtaa uu waayo tilmaamaheeda uu iska qorayaa waa xifdinayaa isaga qaadanaya waa laakiin baadidaas waxaa shardiya waa inaynan ahayn baadi laga helay xaramka haddii baadidu marka ay tahay baadi xaramka laga helay maba la milkin kara iyada oo nebigu waa ka yidhi marka laa tultaqatu luqatatuhaa ilaa limunshidin lama qaato oo lama gurubsado wixii xaramka ku dhumo ilaa limunshidin qof weligiis naadinaya maahan lama milkiya xaramka baadidiisa waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaya lama kala qaadin ninka qaadanayo faqiir inuu yahay iyo inuu waxhaysto weliba ubay ibnu kacab nin taajiroo waxhaysto ahaa isagoo taajiroon u baahnayn ayuu haddana nebigu leeyahay haddaad weyse kadib fastamtic bihaa meeshaa marka lama kala qaadaayo khilaafan limaalik imaamu maalik isaga waa kala qaadaya wuxuu leey haddaad faqiir hadduu yahayna ha iska qaato nin waxhaysto hadduu yahayna meel ha dhigo maba qaado karaba imaamu shaafici laakiin wuxuu yidhi arrintu inaynan sidaa ahayn waxaaba daliil u ah ubay ibnu kacab dadka ugu xoolo badan oo ka mid ahaa saxaabada haddana nebiga isagoo sidaa ah buu leeyahay fastamtic bihaa marka lama kala qaadayo ayib macaanidaasaa marka xadiidka ku jirto qaala xadatanaa qutaybatu qaala xadatanaa ismaaciil bnu jacfarin عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ننبى النبي السؤال عن اللقطة باذذة فقال عرفها سنة سند يبوه ثم ثم اعرف أqoonso wikaaءahaa xariga ay ku xiran tahay وawicaaءahaa weelkeeda iyo وcifaasahaa weelka ay ku jirto ثuma اsتنفq nafaqayso bihaa iyada marka sanad markaad yabooysa nafaqayso xadiidkii horena meequu sheegay saddex sano dariiqatu ljamci waa maxay saddexdu waa afdal halkana waa inta ugu yar oo hadduu qofku hal sano naadiyo waa u xalaal ka bacdo fain jaa-a rabbuhaa ninkii iska lahaa hadduu yimaado faaddihaa ilayhi si markaad maalaysato ninkii iska lahaa uu yimaado waa lagaa rabaa waa inaa u guddid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah fadaalat lganam marka uma stanfiq bihaa waxay raddi ku tahay xanafiyada oo iyaga waxay leeyihiin baadi maba la qaado karaba haddaad naadiso cid kuu dhawaaqda aada weyso sanad kadib waa inaad sadaqaysaa ood ninka u sadaqaysaa adig maba qaadanaysid bay leeyihiin marka uma stanfiq bihaa iyo fastamtic bihaa iyo riwaayaadkaasaa marka xukunkaas warkoodaas marka radinaysa faqaala yaa rasuula allah fadaalat lganam ariga baadidiisana san yeela qaala khudhaa qaado fainamaa hiya laka adaa iskale ow liakhiika ama walaalka ow lidi'bi ama dhurwaa yey ayaa cunaayo ama qof kalaa qaadanayo ninkii iska lahaa walaalka ama adigii yaa qaadayo wax ka dhexeeya ma leh arigu macnaha isma difaaci karo waa iska daciif haddii aadan adiga qaadin nin kalaa qaadaayo ama yey baa cunaayo arigii marka in lasoo qaado isaga ari baadi iyo qofka haddii uu arko inuu markaa soo qaado ciddii iskale uu u naadiyo kadib hadday yimaadaan ou siiyo ayb sidaana marka waxaa loo leeyahay de waxba iskama celin karo ayb malik asaga marka wuxuu leeyahay hiya laka ow liakhiika ow lidi'bi haddaa adiga iska qaadato lagaama rabo uu leeyahay mar maxaa yeelay ow liakhiika ow lidi'bi baa la yidhi dhurwaa maa wax laga gudsadaa marka yey waxba lagama gudsado labadaa waxaas o dhan baa laysku cadfay buu leeyahay laakiin de sidaas maahane yeygu isaga de waxba ma ma milkiye waxaa laga wadaa isagaa cunaaya un baa laga wadaa adiga marka hadday dhacdo inaad inta sanad naadiso kadib ninkii iska lahaa yimaado intaad cunto waa lagaa rabaa waa inaa usoo guddo faqaala yaa rasuula allah fadaalat libil geela ka waran baadidiisa geel baadi oo meel maraayo ma qaadaa qaala faqadiba nabiyu sal l l slam nabiga waa carooday xata axmarad wajnataahu ilaa labadiisa goon ay guduutaan aw ixmara wajhuhu ama wejigiisa uu guduutay faqaala maa laka walahaa maxaa iskiin galay iyada iyo adiga macahaa xidaa'uhaa kabaheeday wadataa waa raafafkeeda waa socod dheer iyo waa u adkeysan karaa wasiqaa'uhaa sibraarkeeday wadataa oo caloosha ugu jiraayo mudday qadaysaa ama ay yacnii biyaha ay ka ay ka maarmaysaa xataa talqaa rabbahaa ilaa ay kala kulanto ninkii iska lahaa iska daa marka geela marka isaga waa iscelin karaa dugaagga yaryarkaa waa iskaga aadaa waa weynka maahan mar hadday marka sidaas tahay waxbaha qaadi ninkii iska lahaa baad yaa soo gaarayo ayb xukunkani marka haddii aada dannigaaga ay u badan tahay meel tuugo badan oo geeli uu ku dhumay ood og tahay haddii aadan qaadin in ay gacanta u gelayso nin tuug ah inay gacanta u gelayso haddaad dareemaysid ama saas og tahay inaad qaaddo leanna maba ammaan helaysaba nacam cilladaasaa marka joogaysa nacam qofkii iska laha baad ku simaysaa markaas qala wfi lbaabi can cabdillahi bni camri wاljaruud bn اlmucalى waciyaad bni ximaar wajariir bni cabdillaahi qala xadiidu zayd bni khaalidin xadiidun xasanu صaxiix waqad ruwiya canhu min gayri wajhin waxadiidu yaziida mowla lmunbacif can yaziida bni khaalidin xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya canhu min gayri wajhin qala xadaثna mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaثna abu bakrin اlxanafiyu qala xadaثna الضxaak bnu cثman wahuwa اlxizaamiyu abu cثman qala xadaثanii salim abunadr can busr bni saciidi can zayd bni khalidi اljuhaniy riwaayadii labaad waatan ana rasuula اlahi sal ly slm su'ila can اlluqaطati baa la weydiiyey faqaala carifhaa sanatan sanad yaboohi fain icturifat haddii la garto faadihaa si ninkii iska lahaa wailaa facrif haddii aan kalena facrif cifaasahaa wa wikaa'ahaa weelkeeda iyo xarigga ay ku xiran tahay ogaaw wacadadahaa tirada ay tahay uma kulhaa cun fain jaa-a saaxibuhaa ninkii iska lahaa hadduu yimaado faadihaa u gudo oo sii markaa qaala hada xadiidu xasanun xasanu gariibu min hada lwajhi qaala hada xadiidu saxiixu xasanu gariibu min hada lwajhi ayib mabuuca waxaa ku taal xasanu gariib bis laakiin nusaqa tirmidiga makhduudka catiiqa ah waxaa ku taallo saxiixun xasan qaala waalcamalu calaa hada cinda bacdi ahli اlcilmi camalku waa sidaan buu yihi ahlucilmiga qaarkood min asxaabi الnabiy sal ll l slam wagayrihim rakasuu waxay ruqseeyeen fi luqadati baadida idaa carafahaa sanatan hadduu hal sana yaboohiyo falam yajid ounan helin man yacrifuhaa qof aqoonsado an yantafica bihaa inuu ku intifaaco wahuwa qowlu shaaficiyi waaxmeda waisxaaq waana sida imaamu shaafici imaam axmed iyo isxaaq ay qabaan wa qaala bacdu ahli lcilmi min asxaabi nabiyi sal ll ly slam wagayrihim waxay dhaheen yucarifuhaa sanatan sanad buu naadinayaa fain jaa-a saaxibuhaa ninkii iska lahaa hadduu yimaado wailaa tasadaqa biha ninkii islahaa hadduu yimaado la helo khayr haddii la waayana waa sadaqaynaya wahuwa qowlu sufyaan athawriy wacabdillaahi bni lmubaarak waay wahuwa qowlu ahli lkuufa lam yarow maynan u arkin lisaaxibi luqadati baadida qofka qaado an yantafica bihaa inuu ku intifaacsado idaa kaana haniyan hadduu haysto wa qaala shaaficiyu imaamu shaafici wuxuu yihi yantaficu bihaa waa ku intifaacsanaya wain kaana haniyan haniba ha ahaado lianna ubaya bna kacbin asaaba calaa cahdi rasuuli llahi sal l l slam saxaabigaas baa wuxuu helay waqtigii nebiga suratan kiish fiiha mi-atu dinaarin boqol dinaar ay ku dhex jirto fa amarahu nabiyu sal l l slam an yucarifahaa nebigu wuxuu amray inuu naadiyo uma yantafica bihaa dabadeedna uu ku intifaacsado wa kaana ubayun wuxuu ahaa kahiira almaal nin maal badan buu ahaa min mayaasiiri asxaabi nabiyi sal l slam asxaabta nebiga kuwooda ugu maalka badan buu ka mid ahaa faamarahu nabiyu sal l slam an yucarifahaa falam yajid mounan helin man yacrifuhaa qof garto baadidaas faamarahu nabiyu sala l slam an yaakulahaa nebigu markaa wuxuu amray inuu cuno falow kaanat illuqadatu baadidu hadday tahay lam taxilla midaan xalaal ahayn ilaa liman qof maahane taxillu lahu sadaqatu qof sadaqo sako qofay u bannaan tahay oo faqiira maa cid kale haddaynan xalaal u ahaan lahayn lam taxila licaliy bni abi aalib cali uma xalaal noqoteen buuyii lianna caliya bna abi aalibin asaaba diinaaran buu helay calaa cahdi rasuuli illahi sal ly slam facarafahu waa naadiyey falam yajid man yacrifuhu ma uunan helin qof garto faamarahu nabiyu sal l slam biaklihi nebiga waxuu amray inuu cuno wa kaana caliyun wuxuu ahaa laa taxilu lahu sadaqatu de cali wuxuu ka mid ahaa dadka sakadaba aynan xalaal u ahayn ayb haddii isagii marka la yidhi cun inaysan zaka la mid ahayna meeshaas laga fahmaa ayb ninkii zaka u bannaan tahay u bannaan tahay haddii la dhaho cali maxay ugu bannaanaatay ayb nin qani keliyay u bannaan tahay haddii la dhaho ubay maxay ugu bannaanaatay bal siduu u dhiraan dhiriyey fiiri imaamu shaafici masaladan allahu lmustacaan marka xaggan ubayna waa ka keenay xaggan calina wuu ka keenay madhabkii marka ahlu kuufa waxu qaadsiiyey marka waa waa saas ku radiyey marka waqad rakhasa bacdu ahli اlcilmi ahlucilmiga qaarkood way ruqseeyeen idaa kaanat illuqadatu yasiiratan baadidu hadday yar tahay an yantafica bihaa walaa yucarifhaa wax yar oo qofkeedaba uunan tabaynin haddii uu helo inuu naadiyaa qasab maaha waa iska isticmaali karaa qaar ahlucilmiga saasay dhaheen wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yidhaahdeen idaa kaana duuna diinaarin diinaar wax ka yar hadday tahay yucarifuhaa qadra jumcatin usbuucuu naadina wax yar hadday yihiin sanad dhan lama naadin karee hal usbuuc buu naadinayaa wahuwa qowlu isxaaqa bni ibraahim qaala baabu maa jaa fi lwaqfi waqafka wixii ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay waqaf marka waxaa la yidhaahdaa cayn in la xabiso xabsu caynin cayn in la xabiso cayntaas waxa kasoo baxayana la sadaqeeyo ayb qala xadaثna cali bnu xujrin qala akbaranaa ismaaciil bnu ibraahim can ibni cawn can naaficin can ibni cumar qaala asaaba cumaru cumar wuxuu helay ardan dhul bikhaybara khaybar faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuul allow asabtu maalan bikhaybara maal ayaa waxaan ka helay khaybar yani maal ayaa khaybar baa igaga soo aaday oo anigii baa saa ku milkiyey marka ee hadda baadi maaha waxaas uu helay lam usib maanan asiibinoo helin maalan maal qadu weligay anfasa cindii minhu ka qaalinimo badan isaga agteyda famaa taamurunii maxaad ii amraysaa qaala wuxuu yidhi in shi'ta xabasta aslahaa haddaad doonto maalkaas dhulkaas asalkiisa waad xabisaysaa waa waqfaysaa walidaalika alfaadda xabastuhaa lilaahi fa hiya sadaqatun lilaahi awqaftuhu alfaadaas oo dhan sariix ay iska noqone waqafka ku noqone in shi'ta xabasta aslahaa ayaad xabisaysaa watasadaqta bihaa waana sadaqaysane waxa ka soo baxo fatasadaqa bihaa cumaru cumar ayaa markaas waa sadaqaystay annahaa laa yubaacu asluhaa asalkeeda inaan la gedaynin walaa yuhabu la hibayn maayo walaa yuurahu lama dhaxlaayo tasadaqa biha fi lfuqaraa'i buu ku sadaqaystay waalqurbaa qaraabadii wafi riqaabi addoommada in laga xoreeyo wa fii sabiili llahi jihaadka wa bni sabiili musaafirka wadayfii martida dhulkaa waxaa ka soo baxo dadkaa in lagu nafaqeeyo laa junaaxa dembi maaha calaa man waliyahaa qofkii maamulay an yaakula minhaa inuu ka cuno bilmacruufi uga cuno qofka maamulaya ka shaqaynaya inuu cuno dhib ma laha beertaas iyo waxa ka baxaya ow yudcima ama inuu quudiyo sadiiqan saaxiibkiisa qof u yimid oo saaxiiba inuu wax ka siiyo dhib ma leh hayra mutamawilin fiihi isagoo laakiin maal ka dhiganaynin inuu maal ka dhigta maya ayb qaala fadakartuhu limuxamed ibni siriin baan u sheegay faqaala hayra muta'ahilin maalan isagoon maal ka samaysanaynin ka dhiganaynin waa isla macno qaala bnu cawn faxadaanii bihi rajulu aakharu baa ii sheegay anahu qara'ahaa inuu aqriyey fii qidcati adiimin gabal maqaar ah ayuu wuxuu ka akhriyey axmara guduudan weliba soo u xasuusta feeri hayra muta'ahilin maalan mutamawilin iyo muta'ahilin oo kala sheegsheega marka wuxuu leeyahay maqaar guduudan ayay ku qornayd xadiidkaas ku qornaa muta muta'ahilin aan ka akriyo qaala ismaaciilu marka xadiidkan iska sheeg maaha dad u xisaaban yahay meel ugu qoran yahay aada u dabdiyey waqtigooda geliyey ilaahayna uu ku dhowray nacam dadka gobol baa waxay u malaynayaan wax kasta in la dhihi karo rasuulkaa yidhi oon la fahmaynin inuu yidhi iyo in kalena aan la fahmi karin waxay nebigu yidhi iyo wuxuunan dhihin waa la kala yaqaana nin baa marka kale dadaa kala yaqaano oo waqtigooda geliyey adigu hadday kugu adag tahay ood caajis tahay dadaa fahmaya wixii adiga kugu adkaada marka dadku inaynan aqoonin ha u malaynin marka cabdullahi ibn lmubaarak baa wuxuu arkay mar nin zanaadiqada ka mida ayaa la dilayay markaasuu yidhi haddaad doontaan idila toban kun oo xadiid baan ku daray buu yidhi diintiinna oo saas u yaacayso marka haddaad idishaan tobankaas kun oo xadiid oon diinkiina ka mid ahayna ku dhex jirtaa jirto markaasaa waxay yidhaahdeen waa adig waa lagu dilayaa baa la yidhi tobankaas kunna yaciishu laha aljahaabidatu cabdullahi ibnu mubaarak wuxuu yidhi tobanka kun dadaa u nool uu yidhi nacam oo yaqaanoo kala saarayo nacam oo intay kala shaandheeyaan waxaan nebiga ma dhihin intaanna waa yidhi dhahaya nacam ficlan marka aad baa looga shaqeeyey waxaa dareemay marka inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun marka la leeyahay dikriga qur-aanka bis maaha maxaa yeele qur-aanka maba la fahmi kara haddaan axaadiidta nebiga la aqri la fiirinin qur-aankan hadda waxa ilaahay ilaaliyey waa lafdigiisa iyo macnihiisa macnihii marka sunnadii waa gelaya xataa luqada carabigaa soo gelaysa luqada carabiga waa la ilaaliyey oo intaas oo waxaa laga qoray maanta ninkii inuu barto rabo waa diyaaray u tahay ayb marka diinka ilaahay aad buu u ilaaliyey dadkii waxaana lagu ilaaliyey ummad dadkan marka intay iska istaagaan un rasuulka saasuu yidhi rasuulkaa saas yidhi iska daldalaayo inuu yidhi iyo inuunan dhihinna aan kala ogeyn khatar waayo ayb qaala ismaaciilu wa ana qara'tuhaa anigana waa akriyey cinda cubaydillaahi bni cumar agtiisa fakana fiihi gayra muta'ahilin maalan baa ku taaleen qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix qala wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ا l slm wagayrihim laa naclamu ma ogin bayna اlmutaqadimiina minhum kuwii hore fii dalika kaagaa ikhtilaafa wax ikhtilaafa fii ijaazati waqfi اlaradiin dhulka in la waqfi karo wagayri dalika walidalika anagda waqf marka la yihaha ma naqaan baabkaas waqafka waxaan u naqaanaa keliya masjid in la dhiso ceelna la qodo bis awqaaftu marka labadaa macno waa ka caamsan tahay masaajid waa waqaf ceelna waa waqaf waa sax laakiin waqafku intaa waa kasii caamsan yahay ninkii guri uu leeyahay intuu kireeyo uu yidhaahdo gurigan waa wa guri uu leeyahay ninkii yidhaahdo waa waqaf wixii kasoo baxana masaakiintaas ha lagu irsaaqo dadka wax baranaayo ha la siiyo dadka dadka wax baraayo mushaar ha looga dhigo masaajidkaas ha lagu nooleeyo haddii wax jiri jiray waayo waana sida hadda cumar uu sameynayana dhulkan waa lawa waa waqaf waa laga shaqeynaa wixii kasoo baxo meelahaas aa lagu kala bixina ayb ninkii marka waalidkiisa oo kale rabo inuu wax u faa-iideeyo dugsi qur-aanuu dhisi karaa intuu dhul gado dhiso qur-aankaa lagu barto meel hantidiisa wax kamidabu wuxuu leeyahay hantidaas ma la dhexlaayo waa waqaf wixii kasoo baxo qur-aankaa ilmaha lagu bara dadka agoontoo kale iyo qur-aan lagu barayo cilmigaa lagu baran wahaakada waagii hore cilmigu dowladna uma wadin jaamicadana uma furnayn dadku waxay ku baran jireen madaaris la waqfay almadrasa alashrafiya iyo madrasa anidaamiya iyo madrasa albibarsiya iyo madaaristii jiri jirtay ee culimada intay dad waqfaan wax allaale waxa ku baxana iyagaa dhiibi jiray almadrasa alcumariya iyo waa badnaayeen madaarista saas oo kale ah qaarkood marka culimada joogto owqaaf ayay wax ka qaadan jireen ardayda joogto owqaafay wax ka ka qaadan jireen sidaasaa marka cilmiga uu ku faafay ee wax badanna lagu nashriye laguna faafiyey ayb qala xadaثna عlي بن xujiri qala أخbarana ismاعiil بن جaعfr عn الclاء بn cabdالرحman عn abihi عn abi هurayrةa ana rasuula الlahi صلl ل slm qaal إida maata الإnsaanu hadduu dhinto inqaطca canhu camaluhu waa ka go-ayaa ila min ثaلaaث صadqaة jaariyaة وcilmi yuntafacu bih wawaladi صaalixi yadcuu lahu sadaqo jaariya cilmi lagu intifaaco iyo walad saalixa usoo duceeyey qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fi اlcajmaaءi ana jarxaha jubaar baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baabyahe jaa-a ku yimid fi lcajmaa'i aflayda waa xoolaha neefka xoolaha ah ee mayeeraanka oon hadlaynin ayaa cajmaa la yihaaha ana jarxahaa iyada dhaawaceeda waxa ay geysataa jubaarun waa hadur kasoo qaad ma leh qala xadaثna أxmed bnu maniic qala xadaثna sufyaan can الzuhriyi can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata qala qala rasuulu اlahi sal ly slam alcajmaa-u aflayda jarxuhaa dhaawaceeda jubaarun waa hadur kasoo qaad ma leh goormay laakiin hadur tahay waa marka ay qofna ounan saarnayn oo aan lala soconin haddii marka nin uu soo kaxeeyo soo eriyo oo ay wax baabi-isa ninkii soo eriyaa loo haystaa ayb haddii dameerka ama ama ratiga ama faraska ou nin fuushan yahay xakamaha uu u hayo ee uu wax baabi-iyo markaa aynanna soo fakanin wax ka tanbatayna aanay ahayn oo isagu ku daayey markaas jubaar maaha waxay baabi-iso ninka wadaa loo haystaa ayb ee macnaha waxay tahay waa marka ay keligeed tahay marka laga hadlayo addaabat lmunfalitatu weeyaan saasuu sharxi doonaa ayb ee maalintii xooluhu waxay daaqaan oy baabi-iyaanna iyaga markay keligood yihiin haddaan lagu soo eriyin cid cidna looma haysto habeenkii waxay ay baabi-iyaanna waa loo haystaa dadka iskale leanna habeenkii asalka waa la xeraa xoolaha ayb beerileyda iyo marka dadka xoololeyda dhibka ay isku qabaan marka xalkoodu kaas waa ayb meeshaas marka iyada alcajmaa-u jarxuhaa jubaarun sidaas waalbi'ru jubaarun ceelkuna waxa uu yidhi waa jubaar waa hadur isagana haddii qofku marka uu ceel qodo oo uu meel ka qodo ceelkaasuna uu waqaf ama sabiil uu yahay oo dariiqna uusan ka qodin waay ogaawa meel dariiqoo dadku maraanna uusan ka qodin ninkii ku dhaco ama xoolihii ku dhaco looma haysto ceelkaas ninkii qoday gurigiisuu ka dhex qotay dhul uu leeyahay buu ceel ka qoday qofaa ku dhacay looma haysto leanna ninkan tasaruf saxiixuu tasarufay ceel buu marka waxuu ka qoday jidka limaslaxati nafsihi buu u qotay lama amrin maalan jid buu ka qoday meel ah habeen baa qof ku dhacay waa loo haystaa markaas ayb walmacdinu godqalinkana jubaarun waay macdin waxaa la yidhaha meelaha godadka laga qodo macdanta walmacdinu jubaarun marka haddii macnaheedu waxay tahay nin haddii uu dhul ka qodanayo macaadin ee markaasi qof uu ku dumo ama uu wax ku noqdo looma haysta ninkaas meeshaan marka alxaafid alciraaqi wuxuu ka fahmay haddii nin nin shaqo u dirsado ee uu yidhaahdo guri ii dhis ee isagoo gurigii dhisaayo uu kusoo dumo gurigii sidaana uu ku dhinto ninkii ajiirka ahaa cid looma haysto gurigan ii saqafkiisa ii sameey buu yidhi saqafkii buu jaranjaro saartay waa fuulay isagoo sameynaya ayuu ka dhacay yaa loo haystaa marka cidna looma haysto walmacdinu jubaaru macdinkanba ninka qodaaya hadduu ku dhinto looma haysta ninkii u diray leanna waa shaqaysanaya ninkan haddii la yidhaahdo marka dadka shaqaalaha hadday wax ku noqdaan shaqada waxaa loo haystaa ninkii diray ee waxaa imaanaysa markaas inaan shaqaba laysku dirsanin oo nin walba uu yidhaahdo anigu cidna shaqo u dirsan maayo leanna hadduu dhintana baxdiisa ma bixin karo taasna waa culays marka haddii laakiin isaga qalad iyo tacaddi uu sameeyey waa baab kale laakiin isagoon tacaddi samaynin oo shaqadii iska socoto uu ku dhinto looma haysto dad is-haystana waa aragnaa mararka qaar oo guriyow ninkan ii dhis i yidhi daba wuxuu fuulay meel kore waa ka soo dhacay xaqaygiiaan ka rabaa xaqa aad ku leedahay waa ijaarki shaqadii intaad qabatay ujradana waa la qadaraa waqtigii intii camalkii aad qabatay inta uu la-eg yahay ujrada loo qaybina ninkaana waxaa ku leedahay male adiga adaa shaqaysanayay ayb wfi rikaazi اlkhumus waa soo marnay rikaaska kufaareedka qaala wfi lbaabi can jaabirin wcamr bni cawfin almusaniy cubaadata bni saamit marka ciraaqi darxu tahriibku sidaa ku yiri qaala xadiidu abi hurayrata xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaثna qutaybatu qaala xadaثna leyth can ibni shihaabi can saciid bn اlmusayb w abi slmta bn cabdالraxman can abi hurayrata can الnabiy sal ly slam naxwhu qala xadaثna alanصariyu qala xadaثna macnum qala qala malik bnu anas وتفsير xdيiث النبي صلى اه عليه وسلم العجماء جرxha جubاr يquل hdر laa dyة فيiه diy male bal فiir marka xadiiثuu keenaya xadiidku تفsير u baaهanaa تفsيirkii yaa laga helaana culimadii hore saas cilmiga saas usuu xiran yahay haddaad xadiidka daf intaas siisa adiga maskaxdaada ku rakibtood si un isaga fahمto waa dhibaato tirmidi intaan iskuma daaliyeen dadka qaar waxaan aragnay marka waxaa laga yaabaa in masalo xukunkeed intuu gaaro xadiidkana u daliila war xadiidkan see daliil ugu yahay culimadiiba saan uma fasirin saanay u fasireen waagaa ku baryaaya marka markaasaad waxaad moodaa marka inuu culimada tafsiirkooda iyo marka waxba umaba haystaan markaasaa laga yaabaa weliba inuu yihaahdo culimada qowlkooda maa xujo ah culimada qowlkooda xujo maahan dabcan laakiin tafsiirkoodu waa waa waa daruuri ayuu u yahay fahamka xadiidka tafsiirkooda waa daruuri iyada qowlkooda maaha tafsiirkooda daruuri ayb waxaas ka daranba mararka qaar waxaad arkaysaa dad dhahayo alkitaab wasunna calaa fahmi salafi saalix culimadan salafkaa ay sheegayaanna tafsiirkooda uma laabtaan haddaad konton ayaga aada tusto tafsiirkooda may may adiga waxaan see u haysataa nin mucaasir oo kuu keenaa warkiisa war ninkan mucaasirka haddaad qaadanayso bis udda calaa fahmi salaf iska daa marka nacam dadkan sheeg sheegaya uddaa adiga iska dhaaf marka nacam ayb waa waxyaabaha aan la yaabnay ka mid tahay nacam calaa fahmi salafi saalix buu leeyahay mana ka warqababa xataa kutubta loo aadaayo ma oga dhib manhajka marka culummada waa kanaa kelmadda adag xadiidka dhexdiisa in loo raadiyo tafsiir tafsiirkana laga raadiyo a'imada cilmiga looga marqaati kacaa laga raadina ayb qaala wamacnaa qowlihi alcajmaءu jarxuha jubaaru fasara dalika bacdu ahli اlcilmi qaluu waxay yidhahdeen alcajmaau addaabatu daabadda waa almunfalitatu faksan yacni daabadda aan lala soconine iyada yani fakatay min saaxibihaa qofkeeda ka ka fakatay taas waay maahane hadduu saaran yahay isaga oo ay wax baabi'iso hadar maaha ninkan isaga waa loo qabsanaa marka tacadigiisaa meesha ku jiro famaa asaabat waxay asiibtay fi infilaatihaa baxsashadeedaas waxay ku asiibtay falaa gurma calaa saaxibihaa ninka iskale magtiis laga ma ahaanin oo lagama rabo korkiisa ayb wاlmacdinu jubaarun yaquulu ida اxtafara الrajulu ninku haddii uu qoto macdinan godqalin fawaqaca fiiha insaanu ou ku dhaco qof falaa gurma calayhi mag korkiisa ma aha wakadalika albiiru ceelka waa la mid ida اxtafaraha الrajulu ninku haddii uu qoto liلsabiili waqaf oo isaga qabo fawaqaca fiiha insaanun baa ku dhacay falaa gurma calaa saaxibihaa qofkeeda marka mag laguma laha laakiin linafsihi hadduu u qotay inuu isaga ka ganacsado meesha uu ka qodayna milkigiisa aynan ahayn oo dariiq iyo kale ay tahay markaas waa mag dhabaya ayb aduu tafaasiilaa ku jirta kutubaha fiqiga mashhuurku ah ayb kutubtan marka fiqiga aada arkayso macnaheedu waxay ku dhisan tahay nusuustan wixii laga fahmay dad marka hadalladan tirmidi feerfeeriso a'imada uu ka keenaayo ama asaguba uu ku fasiraayo kutubtii fiqigana aa u laabato waxaad dareemay marka kutubta fiqiga meel weyn inay kasoo jeedaan oo qof yar ounan iska dhihi karin waxaan wax macnaa male nacam aaraa waayo aaraa waayo ounan dhihi karin nacam madraso kun iyo laba boqoloo sano ka badan soo socotay oo culumo isaga dambeyso xataa wixii ka qaldamaa culummo saxdaa leh iyo mid hadda la aas-aasaayo wax macnaa tan la aas-aasaayo wax macnaa ma leh nacam ayb ayb dadka marka waxaa la yaab leh mararka qaar wuxuu ku leeyahay war taqliid maa waxaan taqliid waaye aimadan iyo warkooda waa taqliid buu ku leeyahay marka taqliid yaan muqalid ahayn marka nacam qofka hadda joogo soomaaliga oon muqalid ahayn oo asaga yejtahid yaa waayana nacam anmu kolle ma ogin nacam ayb marka uu yidhaahdo uu diido madaahibtana waxaa weeyaan wuxuu leeyahay masale marka loo keeno sheekh hebel saasuu fadwooday ayuu leeyahay nacam midda uu dadka u diidaayo soo maaha marka nacam midda uu dadka u diidaayo soo sheekh hebelaa fadwooday sheekh hebel kanuu fadwooday ee adiga ijtihaadkaaga ma haysid marka war shiiqaa haysaa ha u diidin marka war shiiq oo culummadii hore weliba ah waa gardaro marka ayb marka qofku maahan darajo uunan gaarin hadduu isgaarsiiyo dhibaato waa ayb wax caradan joogo aan taqliidsanin ma leh ayb qaala wafi rikaazi اlkhumus warikaazu maa wujida waa wixii la helay min dafni ahli اljaahiliyati ah faman wajada qofka hela rikaazan dukufaareed addaa minhu wuxuu ka gudanaa alkhumusa ila suldaani buu siinayaa wamaa baqiya wixii hara minhu oo ka hara isaga fa huwa lahu asaa iska leh qaala baabu maa dukira fii ixyaa'i ardi اlmawaat baabu bayaani maa kii caddayntiisii uu baab yahay dukira la sheegay fii ixyaa'i ardi اlmawaat dhulka aan noolayn noolaysigiisa baabkani marka waxaa weeyaan dhul aan noolayn oo kayn iska ah qofku inuu noolaysto intuu geedihii ka jarto noolaysto ceel ka qodo dhismo ka sameeyo shaqo ka qabto meeshaas markaa almawaat waa dhulka aan markaa camirnayn ixyaagana waa camiraadda la camirayo dhulka ayb yaa loo jeedaa ayb meeshaas marka waxaa shardiya dhulka la camiraayo in milki uunan ka horreynin milki qof muslima inuunan ka horreynin dabcan ayb milki dabcan gaalna waa inuunan ka horreynin haddii hore u jireed haddii ay tahay haniimana dee waa in qeyb iyo lagu sameeyo axkaamtii haniimada la marsiiyo haddii dimi iyo wax lamida uu yahayna dee dhulkiisa isagaaba iskale marka ayb laakiinse waa in marka milki aanu ka horreynin waxa dhulka nooleysanayana waa muslim dhulka muslim mus dhulka islaamka gaal ma nooleysan karan ayb ayb macnahaasuu marka ka hadlayaa dadkan marka reer baadiyaha inta badan waxay isku haystaan oo inta ceel kama qodi kartid inta baraag kama qodi kartid annagaa iskale iyo annagaa malihidin annagaa le iyo waxaas wax ka jira malaha ayb dhulku hadduu yahay dhul lama degaana oo aan noolayn ninkiiba nin kastoo muslima baraag waa ka qodo karaa ceelna waa ka qodo karaa ee waxna waa ka samaysan karaa haddii milki ka horreeyo sharciga uunan jirin ee milki sharcigana ma noqonayo aniga iskama lihi aabbahayna ma laha awowgay ma laha laakiin qabiilkeenna dhulkan iska leh waxaas milki sharciga maaha ayb waa gardarre ee maag waa gaaladuna waxay sameeyeen waddankan gumayso jirtay say isugu diraan muslimiinta dhulalkii waa kala qoondeeyeen markaas haddana nin walboo kaaba qabiilana warqaday siiyeen qabiilkaaga intaasuu leeyahay adiga nacam kan kalena qabiilkaaga intaasuu ku egyahay nacam maxay ummadda u kala qoloqolaynayaan gaaladii bal dad meel wada degan oo dad ahaan isku dhow isku diina oo isku yacni wax walba wadaago ayay xuduud beena u kala sameynayaan xuduudday isku dilayaan marka odayaalka markii la keeno oo gar loo keeno oo arrintaan hala xalliyo la maagana warqadaas talyaanigay la soo baxayaan allahu mustacaan shar badana warqadan talyaaniga annaga inta nagu ogaayay annaga talyaani talyaani dhulkan maxaa isaga keenay dhulkan gardarowbu ku yimid isagoo garsooro uga noqday haddana nacam isagoo gardarro ku yimid oo gumaysi ku yimid inuu garsoore haddana ka ahaado waa qaab darro nasiib darrada dadkan haysato waay dhulka wax ay ku falayaanna ma le haddana nacam sidiisaasu iska ahaana meelo waxaa jira ceelal inta laga qoday la duugay haddana nacam laba qabiilaa juf isaga dhigtay ceelkaa la duugay ku heshiinayaan nacam ummaddaas marka maxaa dareenkooda iyo waxgarashadooda maxay la eg tahay nacam hadday ayagu kuwaanna ka cabaan kuwaanna ka cabaan waa awoodi karaan allahu mustacaan qaala baabu maa dukira marka wuxuu leeyahay xadiidka qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qala xadaanaa cabdulwahaab aلthaqafiyu qala xadaanaa ayubu can hishaam bni curwa can abihi can saciid bni zayd can الnabiy sal l slama qaal man axyaa arda mayitata dhul aan camirnayn qofkii noolaysto fahiya lahu asaa iska leh walay marka hal ahaadee idin ma u baahan yahay dowladda inuu ka fasax qaato may uma baahno calaa qowli اljumhuur inuu dowlad xataa fasax ka qaato uma baahna dhulku waa haddii uu yahay dhul aan camirnayn waa marka uu yahay hadda dhulka dhul cabiran haddii uu yahay oo dowla cabirtay marka waa in iyada fasax laga qaato dabcan ayb walaysa licirqin xidid uma ahaanin daalimin saaxibkiis ou daalim yahay xaqun wax xaqa ma leh yacnii dhul aada lahayn haddaad geeda ku tallaalato nin kale leeyahay xididkaas dhulkaas boolida ah aada uga tallaashay geedka wax xaqa ma laha berri waxaa lagu dhahayaa geedahan iga fuji waana fujinaysaa leanna wax xaqa ma lihi licirqin waa xidid daalimin yani xididkaa marka dulmiga loo nisbayna laakiin qofkiisaa laga wadaa dabcan xaqun waxaqa ma laha qaala hada xadiidu xasanu gariib waqad rawaahu bacduhm can hishaam bni curwata can abihi can الnabiy sal ly slama mursala qala xadaana moxamed bnu bashaar qala xadaana cabdulwahaab aلthaqafiyu can ayuba can hishaam bni curwata can wahb bni kaysan can jaabir bni cabdillaahi can الnabiy sal l slama qaal man axyaa arda maytata qofkii nooleeya fahiya lahu qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ly slm wagayrihim wahuwa qowl axmeda waisxaaqa wa qaaluu waxay yidhaahdeen lahu an yuxyiya alarda dhulka inuu nooleeyu leeyahay almawaata ee aan camirnayn bigayri idni suldaan suldaanka idinkiisa la-aantiis ayb wa qaala bacduhum qaar waxay dhaheen laysa lahu malaha an yuxyiyahaa inuu nooleeyo ilaa biidni suldaan waalqowlu lwalu asaxu qowlka hore asaxnimo badan ayuu yihi oo inaan suldaan idinkiis loo baahnayn qaala wafi lbaabi can jaabirin wa camri bni cawfin ilmusaniy jaddi kaiir wa samura jaddi kaiirin waa ku dhammaaday warka wa samurata wafi lbaabi can samurata qala xadaanaa abu muusa mxamed bn muhanى qala sأltu abalwaliid aلطayaalisiya wa hishaam bn cabdilmalik can qowlihi walaysa licirqin ظaalimin xaqun maxaa laga wadaa macnahaas faqaala wuxuu yihi alcirqu الظaalimu waxaa weeyaan algaasibu kan wax booliyey aladii yaakudu maa laysa lahu kaas oo qaadanaya wax uuna lahayn qultu waxaan idhi huwa الrajul اladii yagrisu fii ardi gayrihi ninka dhul ouna lahayn geeda ku tallaalanaya miyaa weeyaan mi saas miyaa qaala huwa daaka kaas waayuu yihi marka ayb mar kale iyadana waa tawjiihi xadiidka waa haddana nacam culimadaasuu ka keenaa weliba asaaniida uga keenaa dabcan isaga ahamiyad weyn inay leedahay kutusaa marka weligaad diraayada iska feeri xadiid in la xifdiyo waa iska sahlan tahay in la yska laqbeeyana waa fududaha la tarjamo laakiin diraayadiisa dhab in loo fahmo waa waxa muhiimkaa nacam kaasna ma la gaari karo ilaa in culimmada la tatabuco maahan ayb qaala baabu maa jaa-a fi lqataa'ici dhulkii la gooynayo alqataa'ic waxay tahay xaakimku inuu dhul gooyo oo uu dadka dhul siiyo dhulgoynta inuu dhul u gooyo dadkii uu siiyo wixii ku yimid qaala qala alimaamu abu ciisa qultu liqutaybata bni saciidin baa waxaan ku idhi xadaakum moxamed bnu yaxya bni qays alma'ribiyu siiqadan maxay noqone alqira'atu cala shaykh ayb ninkan marka uu sheegayo moxamed bnu yaxya bni qays wa huwa alma'ribiyu asaba-iyu abu cumar layin اlxadiid qaala xadaanii abi abi marka yaxya bnu qays waa hiqat can humamata bni sharaaxiil wa huwa alyamaniyu maqbul can sumay bni qays ayb can sumay bni qays ayb wa huwa alyamaniyu majhuulu can shumayr shumayr bnu cabdilmadan maqbuul can abyad bni xamaal abyad bnu xamaal lahu suxbat anahu wafada ilaa rasuuli illahi sal l slam nebigu u wafdiyey fastaqdacahu lmilxa dhul marka cusbaday waxaa laga laga qoto ama laga helo ayuu ayuu ka inuu u gooyo dalbay ka dalbaday faqadaca lahu waa u gooyey ayb dhul buu ka dalbaday inuu u gooyo waa u gooyey marka qadaa'icdu marka iyo dhulgooyintu iqdaaca waa dowladda inay markaas fasaxdo falamaa an wallaa markuu jeestay qaala rajulu min almajlis nin meeshii fadhiyay baa wuxuu yidhi atadri maa qadacta lahu rasuul allah waxaad u goysay ma taqaanaa inamaa qadacta lahu almaaa alcidda waxaad u goysay buu yidhi almaaa alcidda biyaha daa'imka ah meel biyo joogto ah ay ku jiraan waa meeshaa u goysay biyo joogto ah oo ximan markaas yacni biyo badan meel biyo badan baad u goysay oo biyaheedu joogto ay yihiin isagaana marka gaar u qaadanayo markaas qaala fantasacahu minhu waa ka qaaday nebiga sal ll slam qaala wuxuu yihi markaa leanna biyuhu intifaacoodu wax baahidoodu wax caama waa meeshana biyahanina wax isaga dhib oo u maray ma laha waa biyo meesha ilaahay iska geliyay oo il uga dhigay marka inuu dadka ka xigsadaa marka ma fiicno waa ka celiyey waa ka qaaday marka qaala wasa'alahu camaa yuxmaa min alaraak wasa'alahu sa'aladan faacilkeeda yaa waaye laba qowlba waa ku jirtaa mirqaatu lmafaatiixa wuxuu leeyahay cali lqaari ay rajulu waa ninka macno kalena waxaa weeyaan waqiila abyad ninkan saxaabigaa laftiisa wasa'alahu wuxuu su-aalay uu nebiga weydiiyey camaa yuxmaa waxa la nooleysanayo min alaraaki dhulka cadayga uu ka baxo dhul marka ay garanayeen oo caday meel caday badan uu ka baxo ayuu wuxuu leeyahay dhulka sidaasa maxaa la nooleysan karaa yuxmaada hadda waxaa laga wadaa waa nooleysi ee maahan tii ahayd marka seeraha ahayd maaha qaala wuxuu yidhi maa lam tanalhu waa inta aynan gaarin khifaafu libil geela raafafkiisa dhulka uunan gaaraynin waa la nooleysan karaa meeshaa marka culimadu waxay yidhaahdeen tuulooyinka iyo meelaha ay dadku ag degan yihiin xoolahana ay ku haystaan meelaha u dhow ee duurka ah ee daaqsi daaqsinta ah ee qofku ma nooleysan karo waa inuu aada u fogaado leanna nebigu wuxuu leeyahay maa lam tanalhu khifaafu libil waxay daliilu tahay marka calaa ana alixyaaءa laa yajuusu biqurbi اlcimaarati dhulka camiran meel u dhow lama nooleysan karo lixtiyaaji ahli lbeled dadka beledkaa u baahnaan karo ilayhi liracyi mawaashiihi magaalada maalan xoole iyo waxbaa dadku xoolay leeyihiin meelaha u dhow dhow ee daaqa ah oo ay xoolahooda geystaan qofna ma qaadan karo ma nooleysan karo waxay u xayirnaaneysaa maslaxada caamka ah walidaalika waxyaabahan qolooyinkan marka qolooyinkan daaqa qaranka la dhihi jiray baa iyagu waxyaabaha samay jiray waxaa dhul dhan baa marka la celinayaa dadka qofna inuu yeeshaa la diidayaa xoolahaas marka caamkaa ama waxaaba loo wareejinayaa meeshaas marka daaq saxa inay yeelato leanna haddii dhulka magaalooyinka u dhow dhow oo dhan dad qaataan xoolihii magaalada joogay xaggee la geynaa marka boqol kilomitirka xagga maa la geynaa maya marka intaas magaalada u dhow dhow waa la dhaafaa ma la nooleysan karo waxaa la nooleynaya waxay noqonaya meel xooluhu aysan gaari karin ninkii nooleysana waa fiicanya ha nooleeyo ayb marka xataa hadda magaalada lafteeda hadda cilmigan la yidhaahdo magaaleynta magaaleyntu marka ama maamulka magaaleynta ama handasada magaalada iyo wax la barto waay nacam oo jaamicaad looga soo baxo takhasusoo noqday marka meel magaalo laga sameynaayo waa fiirinayaan waxay sameynayaan baahida dadka oo dhanay fiirinayaan baahida dadka waxay noqon kartaa meel dadku xataa ay yacnii ay ay waxay noqon kartaa magaaladu hadday fido qorshay ubaahna ay u baahnaan kartaa masaajidyada meelaha biyaha ay marayaan majaarida noqon karo ee dhul la yska dhaafo oo ay dadku ama tanasuh u tagaan ay ama u tagaan meelo markaa yacnii inay fariistaan ama ay yacnii qofka haddii uu doono meelo lagu nasto iyo dadku qaar meelo ay seexan karaan iyo oo markaa yacnii duhur oo kale iyo markay ku noqoto meel yaroo seexan karo beer iyo loo reebo iyo wax badanay u sameeyaan haddaa u fiirsatana macnaha ka dambeeya tanoo kale maa lam tanalhu khifaafu libn maslaxa caamaa loo celiyey maslaxada caamka muctabar waay marka waxaasna marka dadka magaalada magaaleynta iyo yaqaana aada usii yaqaan weliba waxaa laga yaabaa adiga baahi aan kuu muuqanin oo daruuriya inay jirtaba waxaana ku dareemaya dadka haddaad fiirisa magaaladan siay u dhistaan guryaha meel dhan waxaad arkaysaa guri baa la dhisaa lama cabirin cabir saxa lama cabiraayo waxaad arkay waddo un toos u socoto bes dhinacyada waddo ma leh nacam baahida waddooyinka dhinacyada ay leedahay ma fahmayaan iyaga waa dad in iska xermaroodi iska ah nacam ayaa jidka iska falaya jidadkan dhinacyada waxbaa looga maarmi karaa faa'iiday yeelan karaan waddooyinka laftooda waa ka soo hadalnay ciriirigeeda iyo ciriiri la-aanteeda iyo baahida hadba magaalada ay dalbanayso in loo fiiriyo fa aqara bihi qutaybatu waa u qiray waqaala nacam buuna yidhi waa qiray waqaala nacam buu yidhi qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni abi cumar wahuwa alcadaniyu qala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni qays almaribiyu bihada lisnaadi naxwahu alma'ribu naaxiyat min alyaman waa degmo marka yeman ku taalla ila laanana mari baa la yidhaha waa macruuf qaala wafi lbaabi can wa'ili waasma'a ibnati abi bakrin qala xadiidu abyad ibni xamaal xadiidu xasanu gariib walcamalu cala hada cinda ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ly slam wagayrihim fi lqataa'ici yarawna waxay arkayaan jaa-izan inuu bannaan yahay an yuqdica alimaamu imaamka inuu u jaro liman ra'aa dalika qofka u arko weliba qofka uu u jaraayo de qof nooleysan karo inuu yahay waay qof aan nooleysanaynin oon iska hayo dhulka sidiisii yahay maya cumar isaga waaba ka qaadi jiray dadka qofka aan dhulkaan nooleysan karin iyo ama qof nooleysan karu sii jiray ee dowladaha naftirkooda iyo nidaamka ay wax ku bixiyaan waa ku dhisan tahay qofka inuu sanad ku dhisto haddii sanad aadan ku dhisanin baahi meeshaan uma qabtid wahay naam ayb waxaasoo dhan marka bay u fiirinayaan qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu dawuud qaala xadaanaa shucbatu can simaakin qaala samictu calqamata bni wa'il yuxadisu can abihi ana nabiya sal ly slam aqdacahu arda bixadra mowt qaala maxmuudun xadaanaa nadru can shucbata wazaada fiihi wabacata macahu mucaawiyata ayuu la diray liyuqdicahaa iyaahu so ugu gooyo qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fii fadli اlgarsi tallaalka fadliga uu leeyahay dhulka in geedo lagu beero haddii marka in lagu beero geedo dhulku uu fadli leeyahay in laga gooyaa marka ma fiicno oo geedaha la jarjaro ama dhuxulha laga goosto ama yacni dhuxusha intii xaajo keeni kartoo kale haddii laga goosto dhib ma leh laakiin sida lagu wado oo baahidan iyo baahi ganacsi iyo haddii inta la geliyo dhulkii marka sidaas lagu xaaluufiyo ma wanaagsana qaala xadaanaa qutaybatu wahuwa bnu saciid qaala xadaanaa abu cawaana whuwa lwadax bn cabdillahi alyashkuriyu can qataadata can anasi can الnabiy sal ly slama qaal maa min muslimin muslim ma jira yaqrisu qarsan tallaal tallaalayo ow yasracu zarcan ama abuur abuurayo fayaakulu minhu insaanu qof ou ka cunayo ow tayrun shimbir ow bahiimatun xoolo ilaa kanat lahu sadaqa sadaqay u tahay qaala wafi lbaabi can abi ayuba waummu mubashirin wajaabirin wazayd bni khaalidin qaala xadiidu anas xadiidun xasanu صaxiix marka weliba waxaa laga qaataa nabiga sal l slam wuxuu yidhi haddii midkiin inuu dhimanayo uu og yahay wafi yadihi fasiilatun gacantana uu ku haysto laan inuu dhimanayana uu ogyahay ha tallaalo dhulka camiridiisa marka wax la rabo wa dhulka xaalufintiisana waa dhibaato qaala baabu maa jaa-a fi lmusaaracati musaaracada wixii ku yimid caddaynteediibu u baab yahay ayb musaaracada marka ma bannaan tahay mase ma bannaana qaala xadaanaa isxaaq bnu mansuur qaala abaranaa wahuwa isxaaq bnu mansuur ibni bahraam alkowsaj qaala akhbaranaa yaxya bnu saciid can cubayd illaahi bni cumar can naaficin can ibni cumar ana nabiya sal l slama caamala ahla khaybara ayuu la mucaamalooday bishadri maa yaqruju minhaa waxa kasoo baxaayo nuskiis min hamarin aw zarcin geed mirood ama beera ah xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya musaaracadu inay bannaan tahay lianna khaybar nebigu yahuudda wuxuu kula mucaamalooday waxa ka soo baxo nusna inay qaataan nusna ay isaga u keenaan meeshaas marka masala mas'aladan madhabta imaamu shaafici waxaa aada mashhuur uga ah musaaracada ma bannaanay leeyihiin oo in la yidhaha dhulkan fal wixii ka soo baxo nus adaa iskale nusna aniga iskale xadiidkan see yeelaysaan markii la yidhina waxay yidhaahdeen xadiidkan khaybar waxa ku yaalay musaaqaad waayo nebigu waxa uu la galay musaaqaadkuna waa la ogol yahay musaaqaadku marka waxay tahay geedahan tallaal geedaha geed iyo iyo iyo iyo iyo dalag waa kala labo iyaga marka musaaqaadka waa ogol yihiin waxay leeyihin geedkan cambaha ama liinta ama timirta ama zabiibka ka shaqey wixii kasoo baxo nus adaa iskale nus anaale waa bannaan tahay dheh laakiin musaaracada maya marka waxay yidhaahdeen khaybar geedo ayaa ka baxayay oo geedo marka timir iyo cinab iyo ayaa ka bixi jiray waxaa lagu heshiiyey marka waa geedaha musaaqaadka musaaracaduna waa tabac tabacnimadana marka yukhtafaru maa laa yukhtafaru fi lasli ayb marka laakiin annaga waxaan ka hadlayna waxay yidhaahdeen musaaraca maxdi ah oo aan geed iyo shaqadiis ku jirin ma bannaana ma bannaana marka ma iska dhahayaan ayaga maya axaadiiday u deliishanayaan axaadiid badan oo muslim uu warinayo axaadiidta raafic ibni khadiij ayay u deliishanayaan kanna say u jamciyaan waxay yidhaahdeen geedo waayo waxa laga hadlayo fahm marka laakiin culimada madhabtae muxaqiqiinta ah sida ibnu jamaaca arrintan kitaab uu ka alifay kitaab uu ka alifay alqaadi badrudiin ibnu jamaaca qaar badan marka culamaau shaaficiya oo muxaqiqiinta waxay doorteen xataa musaaracada keligeed inay bannaan tahay oo haddii la sheego oo la yidhaha nus thuluth midda aan bannaanaynna ay tahay inta adiga abuuro intana aniga iyo abuuro rubamaa yaslamu hada wayahlaku hada murana qararaa ku jira marka taas laakiin shay madmuun ah hadday tahay axaadiidtu waa la ogolyahay thuluth rubuc waa la ogolyahay amase haddii uu yidhaahdo lacag dhulkii waa kana falo anigu intaas intaasaan kaaga ijaaray fasalkiiba kun dollar keen shay madmuuna waay waa bannaan tahay ayib macnahaasaa marka ku jira ayb qala wfi lbaabi can anasi wbni cabaas wazayd bni haabit wajaabirin qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala wاlcamalu cla hada cinda bacdi ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi sal l slm wagayrihim lam yarow bilmusaaracati ba'san dhib uma arkin cala الnisfi wاthuluثi wاrubuci waاkhtaara bacduhum qaarkood waxay doorteen an yakuna albadru abuurka min rabi اlardi ninka dhulka iskale baa abuurka keensanaya wahuwa qowlu axmeda waisxaaq waay wakariha bacdu ahli اlcilmi waxay kahdeen almusaaracata bاthuluثi wاlrubuci walam yarow bimusaaqaati الnakhiili bاthuluثi wاlrubuci ba'san musaaqaadka waa ogol yihiin musaaracadana waa diidan yihiin wahuwa qowlu malik bni anas washaaficiyi ayb walam yara bacduhum qaarkood uma aynan arkin ma aynan arkin an yasixa shayء min almusaaracati wax musaaraca inuu ansaxayaba ilaa an yasta'jira alarda bالdahabi wاlfidati maahan masaladii khilaafkeediina marka waa kaas khilaafka waxaa keenayana waa nusuus fara badan oo raafic ibnu khadiij iyo laga warinayo iyo oo qaarkood ma bannaana qaar inay bannaan tahay laga qaadanayo laakiin culimada waxay ku xambaareen midda aan bannaanayn waa midda qararka uu ku jiro midda bannaanna waa shay madmuuna haddii uu yahay amase nebigu markii hore waaba u diidayba wuxuuna ugu diiday inay iskaalmaystaan uu rabay oo ninka dhulku hadduunan falanaynin walaalkiis inuu caariyeysiiyo waana markaa yacnii ixsaan ayuu nebiga u yeelay saas waana sida ibnu cabaas uu ku tegey qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa abu bakr bnu cayaash can abi xasiin can mujaahidi can raafic bni khadiij qaala nahaanaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu naga reebay can amrin arin kaana lanaa naafican annaga noo ahaa midna anfacayo riwaayaadka qaar wuxuu ku daray laakiin nebigu sal l salam daacadiisa ayaan laga maarmaynin oo qasab ay tahay wixii nebigu ouna amraana noo anfac badan ayuu ku daray laakiin annagaa u arkayna inuuna anfacayo idaa kaanat liaxadinaa ardun midkaan haddii dhul ay u sugnaato an yucdiyahaa inuu siiyo bibacdi kharaajihaa wax ka soo baxaya wax kamida inuu qof ku siiyo ow bidaraahim ama daraahim labadii waay marka dhulkii inuu yidhaha fal lacagisi ijaar fal wixii ka soo baxo nus iyo nus taasuu noo diiday wa qaala wuxuu yidhi idaa kaana liaxadikum ardun midkiin hadduu dhul leeyahay falyamnaxa akhaahu walaalkiis ha ugu deeqo oo ha caariyeysiiyo ow liyasracha ama ha isaga ha beerto iyounan ka ijaarin qala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qala xadaanaa alfadl bnu muusa asinaaniyu qala xadaanaa shariiku can shucbata can camri bni dinaar can taawuusin can ibni cabaas ana rasuula اllahi sal l slam lam yuxarim اlmusaaracata nebigu musaaraca ma xarimin walaakin amara wuxuu amray an yarfuqa an yarfuqa inuu markaa yacnii u dhimriyo bacduhum qaarkood bibacdin qaarka kale inuu ugu dhimriyo doonay qaarkood inuu qaarka kale ugu dhimriyo ayuu doonay nebiga sal l slam ugu dhimriyo marka waa maxay dhulka haddaad leedahay oodan falaynin ninkan si isaga ha ka shaqaysto waxbana ha ka qaadin marka masaladu waa min baabi tacaawun iyo ixsaan iyo waayo ee ma banaana ma aha qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qala wafi lbaabi can zayd bni haabit qala waxadiidu raafic fiihi diraab tirmidi wuxuu leey xadiidka raafic diraab baa ku jiro laakiin sida xooga badan idiraab kuma jiro muslimaaba soo saaray idiraabkana laba shardi baa loo shardiyaa takaafu'u duruq iyo cadamu imkaani اljamci xadiidtan waana la jamcin karaa mana iska hor imaanaysaa yurwa yurwىa hada الxadiiثu waxaa laga warinaya can raafic bni khadiij can cumuumatihi wayurwىa canhu can duhayr bni raafic huwa axadu cumuumatihi adeeradiis mid kamida waay ma iskhilaafsana marka can cumuumatihi adeeradiis mid kamidoo haddana ka wariyey waa isku mid adeerkii un soo maaha waqad ruwiya hada اlxadiiثu anhu canhu calىa riwaayaati mkhtalifati laakiin riwaayaatkaas ibnu xajar wuxuu yidhi wax iskhilaafaya inaynan ahayn uu tilmaamay waana la jamcin karaa wayna isfasirayaanba qaarkood muslim baana aada usoo kaxeeyey riwaayaatkaas hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed